shirkadda hormuud ayaa sheegtay in adeegan cusub ee internetka nooceeda shanaad ama fifth generation laga heli karo ilaa sagaal magaalo ay ka mid yihiin muqdisho kismaayo gaalkacyo iyo baydhabo iyo weliba dhuusamareeb beledweyne afgooye marka iyo dhoobley waxayna sheegtay in adeegaas internetka uu kaafinayo in ka badan boqolkiiba siddeetan goobahaasi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ay ka mid tahay hormuud adeegyadaasi oo ay ku jiraan kuwa internetka telefoonada biyaha bankiyada iyo kuwo kale madaxweynaha soomaaliya oo codkiisa ay baahisay idaacadda dowladda federaalk soomaaliya waxaa hadalkiisii ka mid ahaa dowladda soomaaliya waxaa ka go-an shirkadaha heer qaran nationalka noqday ee shirkadaha isgaarsiintoo dhan maaha hormuudka iyo shirkadaha isgaarsiintoo dhan bangiyada oo dhan maxaan ku irahdaa shirkadaha waaweyn ee maxaan ku irahdaa ka shaqeeya maaliyadda sida xawaaladaha oo dalka dacaladiisa oo dhan wada joogahay dowladda soomaaliya in ay difaacdo oo ay danahooda ilaaliso oo ay dabataan waa waajib shirkadahaas guud ahaantooda waa shirkadaha cashuur bixiyaal ah waa shirkadaha sida halkan looga dhawaajiyo hormuud loogu tilmaamay samafalayaal ah waa shirkada maxaan ku raha shaqa abuur oo maxaan ku raha dadka soomaaliyeed shaqeeya soddon iyo shan kun meynu nambarka halkana laga tusan imagine marka soddon iyo shan kun oo qof oo u shaqaysaahe qof kastoo u shaqeeyaa meeqaa kusii nool meeqa caruuraha iskuul mishaarka hormuud laga qaatay meeqa caruuraha iskool looga bixiyaa meeqa caafimaad maxaan ku irahday qoys ayaa caafimaad ku hesha oo loogu diraa meeqaa maxaan ku irahda nolol ku fiican ku hesha shaqaalaha inta ay sii waxeeyaan si toosan iyo si dadbanba dadka soomaaliyeed doorkaasay ugu jirtaa ayadaa ugu jirta kuwa kala maxaan ku irahday isgaarsiinta sameeye ee ka shaqeeya ugu jira bangiyada banki salaami iyo banki dahabshiil iyo banki maxaan ku irahda premier iyo banki maxaan ku irahday dhammaan bangiyadoo dhan ayaa ugu jira madaxweynaha soomaaliya ayaa dhinaca kale ugu baaqay shirkadaha gaarka loo leeyahay inay doorkooda ka ciyaaraan canshuur bixinta si ay dowladdu awooddo ayuu yidhi inay kharashaadkeeda iyo adeegyada dadweynaha bixiso dadka soomaaliyeed hadday tihiin muwaadiniinta iyo hadday yihiin shirkadaha iyo hadday yihiin shaqaalaha iyo hadday yihiin dowladda soomaaliya khidmad lacageed ayay ku leedahay mar kasta oo ay gacmo mar kasta oo ay lacag gacmaha isu dhaafto gacan lacag bixinaysa iyo gacan lacag qaadanaysa mar kasta oo ay dhacaan dowladda adeegay ku leedahay lacagay ku leedahay kaasha hala is dhaafsado adeeg hala is dhaafsado wax kale hala is dhaafsado mar kastoo gacan ay lacagi ay gacan ka baxday gacanka shagisdooda mana haddana ma qaadato dhammaan haddana dowladda soomaaliya ma qaadato adeegaas dhammaan shirkadaha soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed dhowaan waxa wanaagsan oo dhan haybadda sharafta maxaan ku irahda amniga tacliinta fiican caafimaadka fiican maxaan ku irahda dhammaan waa magaalada qurxoon nadiifka ah waa u baahannahay soo maha meesha ay naga jirta meeshaas waay inaan waxaasna aan aanan jeclaano oo aanaan cashuurta dowladdana aanan la bixinin suurtagal maaha laba wax isquta maaha shirkadda hormuud ayaa sheegtay in qiyaas ahaan boqolkiiba toddobaatan dadka soomaalida ah ay isticmaalaan adeega internetka kan ka hooseeya ee for g waxaana war-saxaafadeed ay shirkaddu soo saarta uu intaas ku daray inay saadaalinayso inay tiradaasi gaarto sannadkan boqolkiiba siddeetan iyo siddeed dadka ku nool magaalooyinka iyo ilaa boqolkiiba toddobaatan dadka ku nool dhulka miyiga ah